waxaan rabaa inaan arinta shacabka reer buuhoodle usoo jeedino nadaafadu waxay ka tahay iimaanka caafimaadkuna waa nolosheenna waxaan ku wargelinaynaa dhammaan farmashiyada iibiyo daawooyinka inay ilaaliyaan dawada ay iibinayaan waa kormeeri doonaa dadka degan haddii aad dawo cayd iibiso waxaad ka iibisay hooyadaa iyo walaalkaa in adeerkaa shilinka aad qaatay wax ku tari maayo waxaan uga ku wargelinaynaa maqaaxiyaha iyo goobaha hiliblayaasha ah inay ilaaliyaan nadaafadda hudheelada caanaha nadaafaddu iimaankay ka mid tahay noloshay ka mid tahay caafimaadkeenna xumaanaya waxaan samayn doonaa guddi waxaan qaban doonaa la socota fayadhowrka caafimaadka ciddii aanu aragno waa soo bandhigi doonaa waxaan ku ceebayn doonaa warbaahinta aanu aragno hudheelada cuntadooda iyo weelkooduba aan cleanka ahayn maqaaxiyaha la mida islaamaha hiliblayaasha iibinaya insha allahu tacaala waxaan qaban doonaa oo siminaar u qaban doonaa dadka ka shaqeeya hilibka iyo kuwa iibiya caanaha labadaa qoloba siminaar baan u qabanayna dharow haddii ilaahay qadaro iyadoo aan kaashanayno dad aqoon u leh caafimaadka iyo dhisiiska ay keenaan marka caafimaadku waa nolosheenni mar labaad iyo mar saddexaad waxaynu kula dardaarmaynaa in la ilaaliyo nadaafadda magaalada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu